Haweenkan oo ku nool magaalada Beledweyne ayaa nolosha reerkooda ka maareeya shaqada dhismaha guryaha dhagaxa. Haweenkan ayaa subax kasta u shaqo tago guryaha laga dhiso xaafadaha magaalada Beledweyne. Qaar ka mid ah haweenka ka shaqeeya dhismaha guryaha dhagaxa ayaa raadiyo beer lagu waramay sida nolosha reerkooda ugu maareeyaan iyo caqabadaha ay la kulmaan.
waxaan ahay qof dhagax leey ah waxaan leehay toddoba ciyaal ahaan leeh toban sano ayaan dhagaxan dhisoo hayaa marna waa helaa marna waa waaya haddaan helana maanta ma aragtaaye maalmaalmeedka waa ka helaa haddaan waayana waa kaas gurigaan iska sacdaa deen iyo waxaasna iska raadsadaa marka waa kaas toban sanaan dhisoo hadda dhagaxaan ku dhex jiraa beriga kule saddex waxaan dhisoo haa dabaq bulukeetaan qaadaa shamiindaan qaadaa dhagaxaan qaadaa hadda maanta ma aragtaa wax alla wixii maanta ma aragtaa ilaahay soo qadarana waa ka helnaa nolosha wallaahi marna hooyey waa la iska helaa marna waa la waaa joogto nolol maalmeed laga helaa malaha oo joogto ee ma jiraan mar waa ka helaa marna waa waaa saacan bilaaba labayo tobankana waa ka baxaa toddoba caruura ii joogto toddoba caruura ii joogto aan ku koriyaa dhagaxa caruurta dugsi ay waxaan ka bixiyaa dugsigaan ka bixiyaa iskool maba gaarin dugsigaan ka bixiyaa haa dhagaxaasaan aga bixiyaa dugsi waxa qabad oon la kulma ma jiraan baaldi waa iga soo ugu dhacay johoradan hadda lagu dhisaa dabaqa waa igu dhacay wax kasta waa igu dhaceen qof maanta ma aragtay dhagaxleey waa iga yimideen waa iska sabri Ha, faataxada iyo mar leeraan dadka islaamka markay gacantayda gaarto gacantooda gaarto marka waa kaas hooye shaqa dhib badan waa aad aad u dhib badan danaan lagu khasabto hooye haween maa dhagax loogu dara- taragala waa un daruuf laa noo geysi daruufaa noo geysi daal iyo dhibaato iyo jajab deglafiinkaan iska cabaa habarkacis baa layidhaa iska cabaa daal subaxi ma kici kartin inaa iska soo kacaa wallaahi deglafiinkaasaan isku ridaa marka aniga xoogayga ayaa aabbe iyo hooyo iyo walaal ii noqday dhagaxon kaashaday garatay marka ilmaha waa ka biishaa kirgukridis waa iskaga dhiibaa waxbarashadooda biilkooda baatigooda waa ka soo haystaa alxamdulilah abaayo waa ku kaafi karaaho maalintii markii la shaqeeyo muddo lacagta ugu yar oo la yidhaahdo waa laga qaadanaa toddoba doolar ayaa joornaatada ugu yar ugu badnaana shubka guriga markii la saaraa waxaa laga qaataa toban iyo laba doolar maanta markaan shaqayno oo nidhaahno badhowdi ka degna adiga muddo sagaal saac iyo labaatan daqiiqaan ka degno waxaan ka qaadanaynaa siddeed doolar dhibic laba dhibic shan iyo toban way kala bedelan yihiin meeshii shaqadii kulul oo maxaa ku tiraa dhagaxoo kaleeto way ka lacag badan tahay meeshii shaqada shaqaba ka kulul waa ka lacag badan taha baayo dhagaxa dhibaatada ou leeyahy wuxuu leeyahay isagoo kugu dhaca oo jirka meel ka mida kaaga dhaco oo ay ku go'do maxaa ku tiraa bulkeetigoo kale xanuun badan oo kugu dhaco macnihii oo kale u adkeysi karin oo ku gooyo ama maxaa ku tira xibin cadkaa ka mid oo kaa jabto ama aad murgocato ama ou ku dirdiri asaga dhan aad noqonay abaay rafaadkaasoo leeyahaa shamiitada haa shamiitada la mid shamiitada waxa waaye qofka jirkiisa oo nadiifa haddii uu imaado matalan oo far nadiifa oo la imaado saakay berri waxaad soo kaci jirka oo ku jacjacay oo ku duldillaacay Haweenkaas Soomaaliyeed ayaa muddooyinkii dambe ku dhiiranayay shaqooyinka dhismaha guryaha dhagaxa kadib markii ay duruufu kaliftay